haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka cawayska iyo saare ciidla nuur
barnaamijkeena washington oo aan idiinku hayo qodobo kala duwan oo aan filayo inaad ka heli doontaan inta aynaan u gudbin maanto kale oo aan caawa idiinku hayo mid ka mida silsiladii toddobaadyadaan ba aynoo socotay ee ina macallin ciise bal aynu ku hormarno dhinaca sheekooyinka dhallinyarada cabdidahayr baa hore looga hayay abidkayba meel lagu jabaan jiqin la weynaa alla maxaa rag haasaawatag ahaa jab aan yaraynin la kulmay bal hadda qof walowba soo xusuuso maalintay kuugu darayd adigoo gabadh u shukaansi tegey ay tii dheerayd kaa raacday inta aad xusuustaasi ku maqan tihiinna balan soo dhoweeyo cabdiraxmaan sheekh oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa cabdiraxmaan wuxuu qoraa sheekooyin aad u maadiyo qosol badan oo uu ka sameeyo waayaha bulshada gaar ahaana dhallinyarada wuxuu sheekooyinkaasi ku soo gudbiyaa bog uu ku leeyahay facebooka oo la yidhaahdo yunis burcaawi bal haddaba intaynaan u gudbin sheekooyinka uu qoro yunis burcaawi aan soo dhoweeyo cabdiraxmaan oo aan iskiin baro cabdiraxmaan kusoo dhawo barnaamijka caweyska washington sahra aad baad umahadsan tahay walaal waan dhowahay magacayga oo dhamaystiran waxa weyaan cabdiraxmaan sheekh muuse axmed yunis burcaawi maaha magacayga dhabta ah laakiin waa magaca aan qoraaladayda kusoo saaro magacan wuxuu saxa usoo shacbaxay labada kun iyo labiyo toban waan gartay marka adiga yunis burcaawi markii aad deetana aada bixisay caan buu noqday imika dadku waxay u yaqaanaa nin yunis burcaawi la yidhaahdaa inuu sheekooyinkan soo qoro ee dadka badankoodu ma yaqaanaan cabdiraxmaan sheekh oo imika ila hadlayaa inuu sheekooyinkaasi isagu soo gudbiyo intaanan markaa cabdiraxmaan oo halkaa aanan dhaafin ilaa labadii kun iyo labiiyo tobankii dad badan baa bejkaaga ku xidhan sheekooyinka aad soo qorto ma kuwo adiga kugu saabsan ba badankooda waa dhacdooyin jira oo la wada garan karo inay waktiyo kala duwan ama maraaxil kala duwan dadka soo maraan mise waa kuwa asxaabtaada ku dhaca mise waa kuwa aad dadka ka maqasho oo aad markaa qurxiso ood la xamayso ood sidaa kusoo maaragtay daabacdo sere waxaan odhan kalaa intaba way isugu jiraan waan garta inta aada sheegtayba way isugu jiraan laakiin inta ugu badan waa mala awaal laakiin arrinta xiisaha le waxay tahay mala awaalkayga ayaa marar badan wuxuu noq dhacdo qof ku dhacday inta badan sheekooyinkayga dareen celinta kasoo noqotaa waxay noqotaa ku badanka waxay yidhahdeen qofaan garanaya ku dhacday ama aniga igu dhacday waxaa mudan adig aniga iga sheekayna waad mahadsan tahay bal haddaba dhegaystayaashaan sheekooyinkaasi qaarkood la wadaagi doonaa aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan dee dadkiina barasho wanaagsan baanu leenahay yunis burcaawi waxaa ka dambeeya cabdiraxmaan aad baad umahadsan tahay sahra aad baad umahadsan tahay waa tahay haddaba aynu gudagallo sheekooyinka uu cabdiraxmaan oo ku magac dheer yunis burcaawi uu inoo diyaariyey sheekadani waxay ku saabsan tahay nin dhallinyaro ah oo la yidhaahdo samatar ayaa waayadii telefoonada la isku soo nasiibsan jiray ee malaha telefoonada gacanta iyo kuwa guryaha la dhigtaaba ay cusbaayeen ayuu maalin maalmaha ka mida telefoon iska soo waxay kadibna nasiibkiisa gabarh baa ka qabatay ismahaan way isbarteen muddo dheer ayaanay telefoon ku wada hadlayeen iyagoo aan si toosa isku arag ninkii samatar wuxuu gabadhii ku adkeeyey mar ay noqotaba inay kulmaan oo ay weji ka weji isku arkaan gabadha gurigooda aad baa looga ilaaliyaa sidaasoy tahay rag uma soo geli karaan iyaduna dibadda uma bixi karto gaar ahaan wakhtiyada habeenkii tilmaamay u sheegtay wiilkii waxay tidhi dharkay doontaha ku da'dee bal habeenkaa caawa waynu isarkaynahay meelaan gurigooda sidaasi uga dheerayn ayay ku ballamisay waxay tidhi gabadh caynkaasa oo dharkaa soo xidhan doonta oo sidaasa baan ahay hase ahaatee markii la gaadhay saacaddii ballanta gabadhii hooyadeed habaryaraheed eeyedeed dadkii jaarka daaraddoodii aba sheeko lagu qabsaday meel alla meelay ka baxdaa bal waa kaasakeen samatarna meel halkan uu taagan yahay oo gabadhii iyo ballantii buu sugayaa bal haddaba waxaa kala qabsaday sheekada waxaa inteeda kale inoo haya maxamuud mascade wariyaha iyaga oo haatanba khadka telefoonka ee magaalada minneabolis si toosa ugu jira maxamuudow haye
saaran waa sii qoslaya waad ujeedaa war malaynaa waxaan kusii qoslayaa waxa sugaya saaxiibka iyo sida usoo labisay iyo weliba quruxda iyo shacniga ka muuqday haye haye sababta markii uu soo baxay uu gabadhii meeshii uu kula ballama yimid ayaa waxaa u timid gabar yar oo malaha ka duwan ti uu la ballamay Mhm.
Eh, gabadhii markii uu u yimid uu salaamay isagoo naxnaxsan oo isle malaha warniyaho maxaa dhacay ma- teleefoonkii waa lagu qaldamaya haye yaa salaamta waxay ku tiri eh, walaalma samatar baa ha waa aniga samatar baan ahay Eh, adigu tumaad ahayd haye wuxuu yidhi eh, waxay ku tiri gabadhii walaal aniga waxay soo dirtay ismahaan Mhm.
Eh, bacdan aan wadana waxaa ku jira bacbay wadaa gabadhu marka haye Eh, dirac iyo garbasaar iyo kobo marka waxay tiri kobaha iyo diraca iyo garbasaarka ha soo gashto waayo eh, guriga daaradiisa ah, hooyooyin baa ku caweynaya gabadhuna ma ogola eh, looma ogola inay soo baxdo Eh, haye si marka aanay kuu fahmin eh, hablaha meesha ku- eh, ku sheekaysanaya waa inaad adoo gabar u eg guriga aad ii raacdo haye
wixii baa la ekaan waaya marka nasiib darada nin dheer oo xoogan oo laba lafooda ayuu ahaa waa gartay gabadhii ku salaatay waxay idhahdee walaal ani waxaan ilama ekee Mhm.
adigu waxay tihi halkan igu sii sug gabadhii baan ku noqonayaa haye iyadoo dhisay utimi ismanahe dhismahaane ninkii aan u tegey alaabtii aad ii dhiibtay way ku yaraato ma gashan kare e ya dharkan iga bedel baahan yahay alaab kalo ka weyn allah hogayo baaya xageen ka keenaa mara ka weyn ma haya anugu iyo dee xageen ka raadiya tayaraa u sheegta marka munadheer gabar la yidhahdo daris ay yihiin waa gabadhi waxay gartay tiri munadheer naheedha tala fiican baad keentay munadheer baa loo tegay jalbaab iyo waxaa laga soo tabalcaaraystay iyo dirac iyo adduun adduun markaa waa lagu muni soo- muni way dhaartay dharkeeda waa waaraad waa leekaanayaan cid walba gabadh dheer oo xoogan oo laba lafooda malaha ee deegaankan ayadaa malaha ugu dheerad ugu xoog badneed baan umalaynaya waa marigii gartay marigii baa laga soo qaaday iyo eh, jalbaabkii wixii wiilkiibay usoo laabatay gabadhii yareed Eh, ninkii samatar luuqluuqiibuu galay dharkiibuu isku soo eh, labistay isagoo jalbaabkii iyo wixii sii gashan uu markuu meeshii ka soo baxay ahe ayaa munadheer odageedii oo masaajidka ka soo baxay
haye haye haye munadheer odageedii oo masaajidka ka soo baxay Mhm.
baa wuxuu is- wuxuu arkay gabadhiisii munadheer oo sii socota mugta haye dharkeedii buu garanayaa Waa Uu ka gartay.
tabaqaynaa, munay munay munay heedhe munay munay uu ka tabaqaynayo mugta. gabadhii yareed baa aqoonsatay ninku inuu yahay ninkii mun hoogayo bay warsamo tarow ee, munadheer ninki odageedii weyn warna caraji war meeshaan ka cararno waran caro iyagoo ordaya bay guriga yimaadeen waa gartay dee dhinacii kale munadheer odageediibo dee cerka marayo xanaaqsan oo dhahaya dee waad inkirta baa gurigiisii tegay mugta haye ma anigaad mataqaana ay dhegaysatay caawa soo maahan haye qolada aad u socotay iyo meeshii aad eh, sheekadan aad aad aniga waxaad ii inkiraysay baan kaa rabaa ninkii malaha isnagana masayr baa soo taabtay waan gartay munoo qaraacsan oo cir iyo dhul meel ay ku socota aan garanaynin baa soo baxday haye waxay tiri gabadhii si aad odaga u qanciso waa inaad maryihii kasoo qaadata haye Eh, midan yar eh, gabadha wiilka u keenaysay ah gab qofka la adeegsanayay Mhm.
baa waxay ku tiri eh, waxay aragtay halka sheeda iyadoo soo socota mugta Mhm.
kiba kusana waxay tiri muna dheer baa soo socota haddii tana odageedii baan aragnay waxaan u malaynayaa inay maryihii doonaysay halka ka soo bax ee haye ka hortag haye qaraacan wadnihii baa istaagi gaaray gabadhii ismahaanay ninkii samatar ahaana gabadhiiba qolkii kula jira dhulkii buu ku jiraa samatar dee waa ninka xooga badan oo dhirirka badana meel lagu qarin karaa ma lahan Hay.
war sariirta hoosgal lugihiisa baa banaanka yaala allahu akbar wardaha wardaha hoosgal maradii daha markii la saaro lugihiisii baa la arkaya intii daha la xelay daahii baa soo ruqay wax alla waxay samaysay garweysi gabadhii adugu kaa ninka shakiil onil lee qari ma ma qarin karta shakiil onil waa mid basketballka dheero toddoba mitir ah
oo maraykanka jooga
gabadhii wa- si kastay yeeshay waxbay wax allo wax ay ku samaysay garan weyse ninkii mugtaa haye daba meel bay faris ayadaa waxay go-aansatay inay soo baxday malaha sheeko kale u dhisto muna Mhm.
albaabkii kaga hortimid munaqnaa heedha qolkana geliya marihii odagii baa iga masayrayoo ee wuxuu u qaatay galabta markaad dharkii iga xirtay Mhm.
waad magaalada ku maraysay wuu wuxuu ii kaa qaatay inaad eh, aniga taadna lama aadan hadlin Eh, marka eh, horta kobadhaa dheerna miyaad xirnayd bay ku tiri mugta
maxamudow bal toddobaadka dambe ayaynu Adi.
halkaasi kasii ambaqaadid bal muna iyo siday ku kala amba baxaan gabadhii iyada ahayd ee ismahaan samatar ma islaam baa ugu soo geli gurigii ma sidaasuu warkaa ugu jiri caawo dhan bal warkiisa toddobaadka dambe aynu kasoo war doonayeen aad iyo aad aad iyo aad.
waa hagaag dhegaystayaal waataynu toddobaadkii hore dhegaysanay maansadii ay soo tirisay hodan maxamed oo iswiidhan joogta oo waxay tidhi haddii sheekadayna macallin ciise la dhigi waayo malagood rag buu galay ama xaal malaayiin lagu muusi doonaa dee innagana dheel baa dhex inoo joogtay oo waxaynu lahayn talow raggii iyo dadkii gabadha dhalay arrinkaasi ma ka warhayaan nin hal abuura oo dhallinyara oo layidhaha aadan shuuriye ayaa yidhi gabadha aabbaheedba waa aniga cajiib dee haddaba dhegaystayaal caawa marti culus baa inoo joogta mar haddii duqii macallin ciise ahaa uu cumaamadda soo qaatay aynu sid weyn u soo dhoweyno
saara walaalaad baad mahadsan tahay waa aadan faarax aw jaamac ku magac dheer shuuriya waxaan joogay waddanka mosambiq horta saara saad la socotid waxa weeye silsiladu markay bilaabatay dee ragga dhalinyarada ka qayb gelayay abwaanada ugu horeeyo abwaan khaliif faarax xayir dee nimba meel buu ku eego waxa weeye niyi musharax baan ahay nimba meel buu ku eega ma garat waan garta
anigu kamegdha kaduwan baan ka eego waxa weeye maadaama oo rag ay yidhaahdeen dee gabadha xaggee loo raacaya ayaa mas-uulka ah oo layidhi yaa meherkeeda la siinayaa ha waan garta bal dhankaa ka eego waxa weeye duqi macalin ciise adigu markaa duqii macallin ciise ahaa booskiisii soo istaag baad istiri ha waan gartay marka maansidaada magaceed aadanow walaal maanta waxaa la yidhaha mahuraan
waaba waxay u waaba baahan tahay dardaaran mahuraankii Mhm.
gabadha lagula hadlayo waan garta bal hadda maansada aynu wada dhagaysana aniga iyo dadka barnaamijka caweyska washington ku xidhan iyo inta kale hawada inaga maqlaysaba waa yahay maantada mahuraan waxay tidhi maansadan cudooniya suugaanta miidda ah murtidiiyo tusaalaha naaxdiiyo xareedda ah abuurkii mariyee maamuusay dhaqankii waa laga maqsuudo miisaanka wacan iyo midhahooda dhumucda leh mid kastay u raacsheen marinkana u qaadeen waa mahad ilaahay raggii miimka curiyiya dhammaan macallimiintii muxubiya salaan iyo marxabaa u diraya marxabaabaad u diraysaa waad salaamaysa ha waa salaantii goboldhigintaas waan garta ragga madaxa joogow waqtigiiyo xigaalka ruuxaad maqlaysaan waa macallin ciiso maryantaba maryantaba anaa dhalay waan gartay milaaxana lagu Waxa weeye, sheegiye waa macallin- magacyo waa badan macallin ciiso laftigiisii markaa magacyo badan aynanta milaaxana lagu sheegiye
waa magacyo badan laakiin ilaahay hadda eh, saalay Ahe.
magaceeda saxdaa lama oga gabadha waan garta Magaceeda lama oga qofka magac buu la baxay waa tahay
waa curad milgiya sharaf qurux lagu manaysto waa qalanjo meel mara maxaa weeye loo bogay ma amuus xishoodley misaal weeye toolmoon hanti lagu maslaxa iyo malaayiin ma gooyaan ninka maagay gabadhee minjo baasta yidhiyow xaal meel maroo wacan madal baan ku sugayaa ragga madasha joogow muxubada jacaylkiiyo moolkiisa caashiqu waa mawjad xoog weyn mahuraanna waa dumar reedheenna midig iyo madaxeenna weeyaan maslaxiyo wanaag iyo jacayl loo micneeyiyo maalkoodu waa guur meher loo sameeyiyo aroos loo minaaliyo maankoodu waa ubad minankoodu waa daar maaweelo iyo hees maslaxoodu waa dahab waxba yaanan maansada meesheeda geynine mid yaroo dardaarana maryan baan u diraya waa ko marka halkan waxaa ka bilaabmaya dardaarankii gabadha waan garta wuxuu yidhi ina macalin ciisaay midii layga dheeraay gacantaydu midigay marwadii haweenkaay haddii umraad guur maankaaga soo galo mahma horaa tidhi rag magaca guud iyo muuqaalka dabad iyo magta waa ka siman yihi maanyaro iska ogow nimaan marada tolanayn maalkana tashiilayn matashada iska ogow
waan garta midabka iyo joog iyo muuqaalka dabadda ah ruux laga maqsuudo oo midna madhan iska ogow mawlihii abuuriyo masallaxa mid diido waalidkiina aan maqal isna waa masuube magaxxumo iska ogow waan garta midka soo murqaamee mijintiisa raadshee kumiraaya laykii maqalxada iska ogow kaa maqalxadahan ah inoo soo dhoweyn waan garta kuwa marada jiidee qayb madaxa xiiree ismaroorsho laafyaha mooryaan iska ogow marka ninkii lagula dardaarmaya halka- waxa weeye loo sheegaya markaa haye nin mas-uulahoo wacan ma'an iyo garaadba leh diintana ku meel maray maamuusay dhaqankii muxubada jacaylkiiyo kuumiisa caashaqa soo miiro gabar yahay anaa meherka guurkiyo marta kugu xidhayo inaan mid geel iyo malaayiinku dhaafsado marna hayga sugintaas oo waxa weeye dee maal iyo hanti midna ku dhaafsan maayo ee haddii aad Waxaa laakiin lagu nin ciyaar.
nin nin edab loo wanaagsan oo dhaqan fiican la haddaad keento anaa ma kuu meherinayaba ama malaayiin ha kaa bixiyo ama maqal ha kaa bixiyo xudan ha kaa bixiye adigu dookhaaga ka ciyaar waan gartay Ku goyahay gablada, ku goyo ka muuqatid.
dhaqanaha waa qaybtaaynu ku waraysan jirnay hal abuurka iyo heesaaga waana qaybtii saddexaad uguna dambaysay waraysigii oo aan dhowaanta la yeeshay abwaan cabdiraxmaan ibraahim abees cabdiraxmaan abees toddobaadkan bal waxaad noogu bilowdaa maanse la yidhaahdo xujo oo aad hal abuurtay waxa xujo waxay waxa waxa ka mid ah hahee waa quruxaha dee markaad qaar aragto ayaa dee ilaahay baad xasuusanaysaa dee ilaahay qofka saan u sameeyey mise xeel qarsoon iyo xubin uu farshaxanimo xaakimi waa doomaha tartamada xaddaafka ku xasuusinayo iska eeg la leeyo xaqa lagu istiishiyo aayad xay aabaatay xaashadu sandeera dahab iyo xariiriyo xaawalaydu miimku haragada kusii dilo haba xilo wax kaba dumar adigu xuuraan cayn iyo waxaa fiican biila alaylee xurmo iyo sharaf ushoofkii hablaha ugub xaqdhowr iyo habsami dhaqan xidid laga abraaciyo xudun baad u wada tahay xaashee dhaliil iyo xumo kuuma soo gelin kuxantaa wanaag iyo xirkad iyo ammaan sheeg waxaan wanaag Marka ahaynba aad- laguguma soo qaado haa qofkii kudee kusoo qaadaaba wa ammaanuun Mhm.
marka aad xilgudashada xalintiyo garsoor jiro xurguf aadni kala qabo xaqiiqada ogaalka xagal kama warin sida sidii guurta loo xulay ayaad xubinba gaarkeed xaqa kama yijid sida xerbeegti qeexda allah ilaah sida xidaar waxgarad oo xilli badan adduunyada xaadir soo ahaabaad xigmad guuna sheegtaa sidaad xadiisyada u xafido qur-aankana xa- xaakim caalimaad tahay allah iyo ciise halkaa noogu daa halkaa u dhaafi mayno mar haddii caqli iyo garaad iyo weliba aqoon iyo mid diimeedba qofkii Ah.
lagu ammaanay halkaasaa intaasaa nagaga filan cabdiraxmaan waad mahadsan tahay waxaa jirta maanse kale oo aad leedahay oo la yidhaahda garashada ka noqo xor
haa garashada kana ku xor hahe Waa run.
marka eh, maansidaasi iyaduna sidee ku timi qofka biniaadamka horta inuu maskaxdiisa uu xor u ahaado oo ama ha saxsanaado ama ha khaldanaadee Mhm.
waxa uu aaminsan yahay uu dee uu la godgalo hahe maa sidaasi waxa ay ka hadlaysaa dhibaatooyinka nimanka reer galbeedka in lagu hayaan guud ahaan caalamka islaamiga gaar ahaan soomaaliyaba waan gartay waxay ka hadashaa qiyamka iyo sharafta uu qofka biniaadanka leeyahay laaluushka iyo kasaqajaannimada iyo waxaa qaataa eh, dhibaatooyinka ay leedahay iyo dadnimo xumada ay qof- dadka biniaadanka ku keentay qofka eh, hankiisa iibsada Mhm.
markaa fikadaas eh, maansidaas iyo hordhaceed intii ka horreysay aan kuu tiriyo ma dhamayn karna maansi aada u dheereen qayb ka mid aynu dhegaysanayna qayb ka mira wa waxay ahayd madal garangal oo weyn geed rag iskugu yimid ogabee gadqabashada hagashada gaboodka dar waxaad u leedahay waxaad uga galgalataa beenta ugu goclaysaa gabashada ku hirataa qashinimaad ku leedahay uga gaafureegtaa markaad gadatay waa hore garaadkiyo damiirkee gini lagugu iibsaday gadaal kaala hadashee galdoloolada biyo gaatir adiga kugu taal xaqa kaa guteeya markii gudinta ila dhacay gamaskaan ku dili lahaa inta aan la garab maray garab aniga igu yaal waax ma guyo igu taal dadna sheekadii halkan saaraa ka bilaabantaa haya wax la yidhi guyaal hore ninay gaaja haysaa galin dhexe habeennimo guuro reer ku soo galay gawru seexday badankii
waan iyadoo oon gatiin iyo wuxuu guuto loo geyn salli iyo go'mooyo gogol keliya lagu dhaaf isagoo galgalashada baahidu gubayso gam'i waayey jiifka goolihii iyo ardaagii libax guudka kaga yimid durba mucida gaarsiiyey xagay garab iyo bowdo waa se gallada ilaahayo guura oo wax badan qabin doonyo gurigu soo bax dambantiiyo gariirkii guuxii ku soo bood garnayl meel ku yaaluu badh ku galeera saastii baxse bahalkii goodow garaafooyin dhowr iyo halis gaadhimeeyo goob saashil kama dhicin guurana ka nabadgel geedi socodka nolosha iyo waktigaa gudbaayo guyaaldayda lasoo dhaaf wax la yidhi gahayrow dhacdadaa gadaasheed guuroo meel u furantoo madal ganacsi haystaa ninkii qadiyey soo galay durba gacanta soo leli siday gacal ahaayeen kala gooyo waayuhu shafiyo gaad laabyo gaada saarsaar kalgacaylkan gaaxdee ku godbamay dushiisa iyo xiisahaasi garan waa ma yaqiisan guure hayeeshee ninkii gabay waxa uu garwaaqsaday inaan guura garanayn isagoo o gobonimo inuu gees ka mere waa ka wareegabkuu falay gibil iyo alool saar godkoluu shaxdii degay ku geeraar libtiisii abaal guuna soo qaad kuya guura waxaan ahay ninkii ku- kuu gargaaray kaa badbaadsa geenida fahan guura inuu yahay martigooyihii helay guda buu tirsanayey siduu tala u garamaray isagoo gudbinayo hadal ugu sargooyey waa ninkii ka gudan jiray wax wax cuna gaayro waan gartay Wa- waa- waa ninkii ka waxaan guuray.
galabta sheekadan yaa tinogogol leeyahay waxaan diinta guuliya ku gabaday qur-aanka ee gaalada iyo islaamka oo midkay gaadhi karayaan inay gowracaan rabaan wax kaloo la sii gadaa reer galbeedkan keligood goste inaan cid kale abid nolo qurux la gaarin waa taa oo sheekadaasi halkaasi eh, marka halkaasi gunta dhiganaysa waxaa tiri eh, dadkan gaal iyo muslimba gowracaya iyo dadkan keligood inay noolaadaan raba ayaa la mida ninka labadaasi reer galbeedka iyo dee nimankan iyaguna waxay noolaado o dhan bay ka xanaaqaanba gabagabadii waraysigeenaynu ku dhownahay bal mid kamida heesaha haddaad inoo soo qabato okay heestii waxaa jirtaa hees sabriina qaado dabcan waxaa tirahdaa intaad mirtay aashiqa sawdigii ku milaye qalbigayga muhashada ku maree kusii miday haye waxaad ilowdood iga maaran leedahay maankaad jacaylkiiyo ku tallaashan bubala maamuuskii kala gacalkiiyo maskafkaad isaartiyo maradii iyo xariirtii ma wax muladbaxayo maydh mayuu ahaa awen allah ilaahay ma wax mulad baxayo maydhmayuu ahaa maydh mayuu ahaa awen waan gaa qolkaa inanta markay qaadayso maskabtaa anigu heesta maskabtaasan ku sameeyey laakiin meel bay iyagu yidhaahdaan oo saasay dee u dhacday dee u dhacdayba waan gartay dabcan marka fanaanku qaado heeso badan baa qalloocsamaa way yar qalacsan marka laxanka la saarayo
cabdiraxmaan abees aad iyo aad baad umahadsan tahay habeen wanaagsan sidoo kale ariguna dhammaan v o si gaara u jecelahay aad baan idiin salaamayaa iyo ummadda soomaaliyeed iyo bulshada guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington waxaan idinku dhaafayaa heestaasi waa ereyadii abwaan cabdiraxmaan abees toddobaad ka dambayntaanu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo